arrintaas waxay horta waa waa carqalad ama dowlad yaan la helin ama dib ha loo noqdo horta aqalka sare waa dastuuriyan wax dastuur ku qorayo sharcigana in la yidhahdo lama samayn karo lama samayn karo ma ahane waxay la mid tahay dowlad ma rabo nidaamna ma rabo wax haddii lagu heshiiyeyna wixii lagu heshiiyey in la fuliyaa fiican arrintaa hore loogu heshiiyey waxyaabihii puntland lagu qanciyey oo ay wa tanaasushay waxay ahayd oo ay dan soomaaliya u tanaasushay in aqalka sare la dhiso oo suyah loo dhisay ahayd hadda iyadina maanta haddii la yidhaahdo hala burburiyo macnaheedu waxaa weye dowlad ma rabo nidaamna ma rabno wax suuragala ma noqonayso aniguna ma qabo aqalka sare in la baaba-asho maxaa yeelay waa qodob dastuuriya oo sharciyana waxaa la diiday konton iyo afartii xubnood oo sideed iyo tobankii gobol min afar xubnoodha la diiday hadda haddana waxaa la diiday deegaan maamul waxa lagu qaybsa haddana waa la diidan yahay dee macnaheedu waxa weeye dalka saan doona u maamulanayna sandullaana ku waxayna soomaaliya horumarsaa kuma gaarayso